suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid khudaarta noocyadeeda kala duwan hoos u dhacan ku yimid qiimaha khudaarta ayaa waxaa sababay dalagyo badan oo kasoo go-ay beeraha iyo isticmaalka noocyo kamid a khudaarta oo yaraatay maadaama la gudagalay xilli xagaa qaar ka mid a ganacsatada iibiyo khudaarta suuqyada beledweyne ayaa ka warbixiyey hoos u dhacan ku yimid khudaarta iyo waxa sababay magacaygu waa cabdiraxmaan cali jimcaale oo ku magac dheer cabdiraxmaan khudaar kana mida suuqleyda gobolka hiiraan khaasatan ka shaqeeya khudaarta waa ujeeddaa khudaartii waa tanaa waa diyaarsan tahay waa la rarihaayaa gawaaridii u taagan raraysay maasha allah ganacsigu aad u wanaagsan yahay hadda hoosudhacaa jiro khudaarta hoosudhaca hadda jiro xoogaa waa raqiis waxaa lagu jiraa xilligii xagaayaha qarahan wuxuu ahaa jiray xabaddii lix doolar birimada face one face two face three waaye face one-ka wuxuu ahay lix doolar saddex doolar hal doolari bar marka hadda face one-kia wuxuu joogaa saddex doolar marka hadda waxaa keena hoos u dhacaas qabowga iyo xilliga xagaayaha aa keena qabowgaas qarahan waxaa loo raraa hadda gaarigaan taagan waxaa loo raraa boosaaso kaas kale taagan waxaa loo raraa boosaaso waxaa jira in loo raro diridhabe waxaa jira in loo raro hargeyso waxaa jira in loo raro maxaan ku yidhahdaa berbero ilaa waqooyiga soomaaliya o dhan etoobiya jabuuti waa la geeyaa
waxaan ahay ganacsatada oo suuqan joogta ama hadday noqon lahayd dadka milkiilayaasha ama gaadiidka ama qudaarta ka ganacsada qudaarta dhoofiya haddii aan ka hadla marka suuqa iyo sicbararka ama barayska suuqa hadda waxa aan rarno oo sida ishu hayso waa qaraha qaraha beeciisu waa saddex doolar hal doolari bar toddobaatan iyo shan intaasoo la kala baro waa sida annaka wax u gadno waxaa kaloo noo weheliye marka cambaxa liinbeelmada mooska agab walba qudaareed inaan dhoofinno oo gaarigaan aan ku rarno hoosu dhacan ku yimid qiimaha qaybaha kala duwan ee khudaarta ayaa saameyn ku yeelanaya dadka beeraleyda ah ee soo saara khudaarta maadaama ay filayeen in ay qiimo sare ku iibiyaan waxsoo saarkooda balse suuqyadii ay kala kulmeen qiimo ka yararkii ay filayeen taasoo laga yaabo inay saameyn ku yeelato waxsoo saarkooda